بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan joognay xadiidka sagaashan iyo sagaal oo ciwaan uga dhigtay wujuubu daacati alumaraa umarada dadka madaxda in la adeeco inay waajibu tahay fii kayri macsiyatin wixii aan maaragtay macsi aan ahayn oo macsi lagu adeeci maaninka amiirka can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaal wuxuu yidhi nabigu assamcu inuu maqlo iyo wadaacatu inuu adeeco ayaa cala almar'i qofka korkiisa ahaatay almuslimi oo muslimka oo macnaa waxa la adeecayo oo la maqlaayana waa ninka madaxda ah oo muslimiinta madaxda ah ama ninkaa madaxda ahi cidda uu sii cayinay uu mas-uul ka soo dhigay muxuu maqlayaa u adeecayaa fii ma axabba wixii uu jecel yahay wa kariha ouna iyo wakariha wixii ouna waxa ama isaga nafsadiisa xamaasad ha u hayso oo ha jeclaado waxaa shaqadaa inuu qabto ama ha naco waa waajibay ku tahay hawl aada rabin in lagu diro ama hawl aada jecesha in lagu diro mas-uuliye adiga kuu qalanta iyo mid aan kuu qalmin intaba maadaama madaxda ay ku fartay waa inaa adreecda bishardi maa lam yu'mar haddii aan la farinoo bimacsiyatin wax dembi haddaan la farin faidaa umira haddii la faro bimacsiyatin macsiye haddii la faro falaa samca maqal ma jiro walaa daacata daacana ma jiro halkan nabigan calayh isalaatu wasalaam tacliim weynu ummadda siina ummadda waxaa weeye waa inay madax iyo maja ay leedahay madax wax amarto ummadda hogaamisa waa inay leedahay dad raciyaahoo adeecana waa inay leedahay qofku waxa la fari karaa oo loo diri karaa hawsha waxaa dhici karta wax isaga uu ku faraxsan yahay uu jecel yahay inay tah ama wuxuu necab yahay mas-uuliyadiina waa laga maarmaa ninkii madaxdahana madax ma noqon karo ummaddii hadduusan adeeji ninuu jihaad u diri karaa ninuu qaadinimo u diri karaa ninuu maaragtay wax u diri karaa howl inuu soo qabto ninuu inuu wax kusoo kala dhexdhexaadiyo qofna waxaa ku su-aada hawl u cunantanmo oo markaas uu jecel yahay iyo hawl uu isleeyahay dhaliday kula tahay inuu soo qabto ninuu inuu wax kusoo kala dhexdhexaadiyo qofna waxaa ku su-aada hawl u cunantanmo oo markaas uu jecel yahay iyo hawl uu isleeyahay dhaliday kula tahay nin weynoo la yidhi maaragtay xoolahaas muslimiinta sakada raac raacaa la yidhi ma sakada soo aruuri tacallin weyn ma dhahay shaqadeerka maxaa la igu tahay sababto waa maxay haddii ismaqal uusan jirin is adeeco aysan jirin fawday noqon fawdana ummaddii baa ku baaba uusan jirin is adeeco aysan jirin fawday noqon fawdana ummaddii baa ku baaba-aysa laakiin wax maqal haddii uu jiro ummad kala dambaysa waxaa weeye ummaddii xooga yeelanaysa sharciguna ma fiirinayo adwaaqda iyo maaragtay dooqa qofka khaaska lama fiirinayo mase iyo danaha khaaska ma la fiirinayo danaha caamkaa la fiirinayo danta caamka marka waxay keen ninkii maadaama madax mas-uul laga dhigay ninkii dadka inuu adeeji karo oo wax u fari karo ninkii marka hadda wixiina ma noqon karaan qasab iyo sandulle markasta waa inay diin ay jirto marka kownunka qofka uu ninka madaxda wixii wanaagahu u diro oo qabanayo oo inuu adeeco loo baahan yahay iyadoo maslaxaa haddana waa diinu ajaru ku leey soo maa marka madaxda in la maqlo oo fawdada iyo fitnada la joojiyo waa diinu maase dadka qaarkood ay leeyihiin ninkaan madaxdaa waxaan rabay haddii aan ka helo jagadii aan rabay wixii aan rabay haddii aan ka helo warkiis waa maqlayaa dadka aan heli karana maaragtay waa waa ku daba faylinaya haddii aniga tayda aan ka waayana anigana waan mucaaridayaa dadkii aniga aan heli karana waa ku diraya waxaas marka wax ummadda ay ku baaba'day wa marka sharcigu intaa waa ku mustawa sarreeyaa waxaa la fiirinayaa masaalixda caamkaa la fiirinaya daacadaasna waa diino ajraad ka helaysa cagsigeeda oo macsiyada oo imaanka amarkiisa diidana waa macsiyo oo qofkii waxaa weeye dembiga ku mudana oo naarta ku gelaya maslaxada ku jirta waxay ummadda diinteeda iyo adduunkeeda aakharadeeda iyo ismaqalkeeda inay maaragtay xoog yeelato amaama alumam inaysan daciifin soo maa ummad isku tiirsanaan iyo maaragtay daacadnimo iyo ismaqale ummad ku noqoto iyo maslaxada guuda la fiiriyo waxayna ummadi ku baaba'daa danaysiga iyo nin walbaa wuxuu raba haddii uu waayo inuu fii intuu yidhaahdo oo markaas wax alla wuxuu kharibi karo oo kharibo waa waxaanaga maanta dhulkeena soomaaliya kharibo muslimiintana kharibo dadka marka baabkan maba yaqaaninba samciga wadaaciga inuu haa ya haa adiga waxaa la fiirinayaa hadiyo gooraan waxaa la fiirinayaa wixii lagu diro hadday wax wanaagsan adiga qabo ninka amiirka hadduu xun yahay ma wax wanaagsanoo kuu dir oo ummadda maslaxa ugu dhex qabo wax xun hadduu kuu diro oo xaaraana diid isaga wanaaggiisa iyo wanaag la-aantiisa waxaa weeye ilaahay soo la hortagaa nabiguna waa anaa sheegay inay umaro fiican iyo kuwa xun intaba ay imaanayaan laakiin waxau dhahay kii wanaagsan hadawaakaas kii xun adinku xaqayna guta wixii idinka maqana ilaahay ka dalbada laakiin adiga bositive noqo iijaabi noqo wanaagga ka shaqeeya sababtoo ah fawdada iyo kukaca waxaa dhibaatada waxaa ka imaana ummadiyaa baaba'aysa nin walba hadduu dhaho ninkaan madaxdaa taasaan ku haystaa xaggaan fawro ka kicina xaggaan fawro ka kicina xaggaan fawro ka kicina ummadiyaa marka baaba'aysa marka nacam midda gacdo xataa ninka uu faasiq yahay waxaa la eegaa kicitaankan iyo yaa maxaa ka dhalan kara ummaddu inay baabado ay burburto maa raba ma sabarkaa raba haddaan kacaanka wax maslaxa aysan ku jirin oo burbur iyo islayn iyo fasaad oo ka dhalanayo burburka waa la joojina nacam can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaal wuxuu dhahay assamcu maqal iyo wadaacatu iyo cala almar'i muslim ahaaday fii ma axaba wa kariha wuxuu jeclaaday iyo wuxuu necab yahay maa lam yu'mar haddaan la farin bimacsiyatin macsiye haddii aan la farin fa idaa umira bimacsiyatin haddii la faro falaa samca maqal ma lahan walaa daacata daacana malahan oo macsiyada maaragtay layskuma adeeco waxaa dhacday nabiga calayh salaatu salaam ninbuu madax ka dhigay oo koo xilaala hadhow intuu caroodo waxuu dhahay qoryo iyo dab soo kulmi ee shida markaasuu dhahay gala waa la isfiiri waxay dhaheen war annaga naarka cararkeeda nabi maxamed u soo raacnay ma naaran geli karna iyadoo sidii laysu haystaa naartii dabkii ou damay isagiina caradii ka degay waa la soo baxo nabigaa loo sheegay calayhi isalaatu wasalaam markaas wuxuu yihi low dakhaluu fiiha maa kharajuu minha maka bixi lahayd laa daacata limakhluuqin fii macsiyati illah qof makhluuqa ilaahay wax lagu caasinayo laguma deecan karo alamru bilizuumi اljamaacati jamaacada muslimiinta in maaragtay la laazimiyo waa xadiidka boqolaad can ibni cabaasin radi allahu canhu waxaa laga wariyey can اnabiyi sal اllahu alayh wasalama qaala wuxuu dhahay man ra'aa qofkii arka min amiirihi amiirkiisa shay-an wax qofkii ku arka ou naco shaygaasoo yakrahu ou kahanaayo falyasbir calayha ku sabro fainahu man faaraqa qofkii ka taga aljamaacatu jamaacadii shibran famaata dhinta oo saa ku dhinta ilaa qofkaas wuxuu dhimana maata wuxuu dhimanayaa meytatan jaahiliya jaahiliya ku dhimana jamaacaha dila jamaacada muslimiinta laba macnaa ku jira jamaacada muslimiinta waxay diin u haysato ictiqaadsan tahay waa waxay saxaabada iyo ahlusunna waljamaaca ictiqaadsan yihiina muslimiinta inaa ictiqaas waa waajib qofka waajibay ku tahay manaa maaragtay luzuum ljamaaca manaa waxa diin u ah oo kitaabka iyo sunnada ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa iyo caqiidada wanaagsan oo maaragtay ahlusuna waljamaaca salafu saalix ay qabaan mar kastaba taas waa ka midta waa qasab bimacnaa wax ictiqaadsina ictiqaadsana jamaaco waxaa kaloo la yidhaahdaa dad siyaaso ahaan isugu xiran oo madax leh ummadda muslimiinta oo siyaaso ahaan isugu xiran bimacnaa oo oo madax leh oo dhul ay ka taliyaan iyo diin lama rabo ururada khaawiga ah oo uun maarata meelo cidlaa inta laga sameeya madax beenbeena samaysana kuwaas waa fawda lama baaha laakiin waa dad dowladahoo meel haystoo dhul degan oo madax maaragtay qofka haddaa usoo dacwooto kuna difaaci kara maarata waxna kuu qaban kara laakiin jamaaco meelaha iska joogta cala alhawaa un maarata sida wadaadaha ururada meelaha iska jooga waxaas jamaaco lama yiraahdo waa fawdo waxaas jamaaca siyaasiya marka waxay ummad muslimiin isku xiran oo dhul leh oo madax leh haddii ay jiraan oo ka mid yahay qofku inuu khilaafo oo fawdo iyo hawro uu ku kiciyo lama ogolo sababtoo ummadyaa sii burburo ummadoo dhanoo ishaysatana lama sii galagoy karo hadday kala godan ummad ishaysata sida ama master sacuudi ama soomaali ishaysatana in la kala goyo ma banaano oo burbur lagu sii rido sidaa darteed dadkaa isku xiran oo madaxda iyo dhulka iyo dowladda madaxle qof inuu fawdo iyo hawro uu ku kiciyo ma bannaano soo maaha oo dadkaas marka uu faaruqo oo dhibaato u geysto hadduu sidaa u faaruqana wuxuu ku dhimanayaa meyta jaahiliya jaahiliyadu waxay ahaayeen ma aqoonin in la is-amro qabiil qabiil iyo fawda isaga noolaayo ruum iyo furusaa kala gumaysan jirtay cumalo u kala ahaay ilaa islaamka uga yimaad marka jaahiliyadii fawdada ahaad oon diin iyo sharciya midna lahaynoo nin walbaaba maarata yacni ushiisu garabka u saarnay ean ummad ka fekerin oon diin ka fekerina saasoo kale ayuu ku dhigay sababtoo ah hadday hawraadka ummadda ku bataan halaagaa ku dhacay waana waxa ku dhacay ummaddii muslimiinta ah cumaana hawrada lagu bilaabay waa xun yahay hala casilo markaasaa sii socotay haddana mucaawiye iyo xasan markay heshiiyeenoo yaziid oo dhintay aa lagu bilaabay yaziid waa xun yahay hala bedelo dhibaata ka sii raacday wahaakada sababtoo ah fitanka oo dhan waxay ka dhashaan madaxaa jirta qofkii wuxuu le madaxdan ma xumeen marka cadaalad iyo better life nolol fiican iyo maaragtay equal society iyo u horseedeen dhiigoo daadina wixii horoo la gaar iska dhaaf wixii la haystaa baaba-ay kii hadduu qabsadana waaba ka sii daray raxima allahu nabaashan awala noqon saasaa marka fawdada loo diida can ibni cabaasin radi allahu canhu can nabiyi sal allau alayh wasalam qaal wuxuu dhahay man ra'aa qofkii arka min amiirihi shay-an shay yakrahu uu kuhanaayo falyasbir caleyha ku sabr macnaheed waa inaad tirad amiirka hadduu boqolkii boqoli qarxi waayo waa boodaa idaacada intaan tagaan leeyahay dagaal ha lagu kiciyo waxaan raba aniga haddii aan mardi waxaad qof walbaa waxaa rabayaa dherji kara maslaxada unbaa la raadmo fa inahu man faaraqa qofkii ka dheeraada aljamaacata jamaacada oo faariqo shibrantaa kofa maata saa ku dhinta ilaa qofkaasi wuxuu dhimanayaa maata wuxuu dhimanayaa meytatan bakti oo jaahiliyatan oo jaahiliyad ah macnaha meytadii jaahiliyada oo baadinimada ku sugneed oon imaam la adeeco aan lahayn liannahum kaanuu laa yacrifuuna daalika madaxnimo iyo qiimaheedaba ma aqoonine waxaa weeye wax alla waxuu rabo iska saynaa fawdo oon maaragtay laa dhihaaya aan lahayn hadda ummaddii dariiqaas qaadana waa ku lumaysaa sida muslimiintana ugu dhintay haddana gaar ahaan maanta soomaalidu ay ugu dhintay nacam taxriimu sabi lmuslimi qofka muslimka in la caayo xadiidka boqol iyo kow can cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay can nabiyi sal allahu alay wasalam uu ka wariyey qaala wuxuu dhahay sibaabu lmuslimi qofka muslimkaa la caayo fusuuqun faasiqnimo waaye waqitaaluhu lala dagaalamo oo la duna kufrun gaalnimo macnaha waxaa weeyaan dadka muslimiinta waxay ahayd inay walaalo noqdaan inama uminuuna ikhwatun fa aslixu bayna akhum mu'miniintana waxa collaysta waa un gaalo muslimiintana waxaa collaysata waxaa waye waa un gaalo aadish ee qofkii marka qof muslina gaaladaana cayda haddii kale gaalada ujeeda inuu muslimka caayayo marka haddaba wixii gaalku qofka muslimkaa ku sameynaya haddaa ku samaysa hadda waxaa weeye waa baabkii gaalada wey saa darteed nabigu wuxuu dhahay sibaabulmuslim qof muslimka oo la caayo fusuuqun waayo marka waxay dhahaan sibaabka sabiga waa ka sii xalila sabiga waa cayda hal maro ama qofka aad ku caysid waxa ceebta uu leeyahay walow aan la ogolayn sibaabkuna waxaa weeye waa caydi joogtada oo qofkii wax ceeb ou leeyahy iyo ceeb ousan lahayn aada ku caysid dadadka u dhaadhaamiyo beenta iyo balaayada ka sheego ma garan taasaa la yidhaahdaa saasay culimmada qaarkood oo xadiidka fasira ay yidhaahdeen sida ibraahim alxarbi oo kale waxay dhaheen sibaabu ashaddu min asabi wahiya an yaquula fi rajuli maa fiihi wamaa laysa fiihi yuriidu bidalika cayba qofka inuu ceebeeyo rabo marka wax jira iyo waxaan jirin baa u dhaaminaya taa waa faasiqnimo oo daacada laga buuxo sababto qofka muslimka in la caayo maaha ilaahay baa muslim ammaana adi see u caayaysa gaal unbaa muslim ah inaad dishana waa gaalnimo macnaha waxa weye waa dhaqankii gaalnimada waa hadduu qofka horta xalaalayso qofka muslimka dhiiggiisa waaba gaal dadkan dadka muslimiintaa kufrisiiya waa murtad yiraa dilaayo waa gaalnimo waa taas oo qofka hadduu muslimka dhiiggiisa xalaalaysto waa gaalnimuhu dadka cawaamtaah oo islaayo qofkan aarsi iyo maaragtay gabgab u laayo iyo dadka dhiiggood intay xalaalaystaan maaragtay waa murtadiinta kuxuka muslimiinta dhiiggooda xalaalaysta isagoo cibaado u haysta culimmada waxay dhahaan waxaa daran marka dadka dhiiggiisa xalaalaysta isagu waaba gaalba waa kaas sababtoo ah xurumaadkii ilaahay oo xalaalaysta hadduusan xalaalaysan uu dilana macnaheedu waxawaay waa ficilkii gaalada ilaa muslim in la dilo shirkigay ku xigtaa hadduu sii wato shiirka uu dilka sii wadana marka dambe gaalnimu gaarsiinaya nabiga waxau dha alay slam laa yazaalu rajulu mucnaqan fii diin qofku diintiisa inuu maaragtay qof mashiidka ina canaq waxay awrta markay si xoogla u socoto geel jaf jaf jaf uu leeyahy marka qofka diintiisa waa rati si nashiida u socdo ku turfayo oo maara maa lam yusib daman xaraaman hadduusa dhiig xaaraana isku dhicin fa idaa asaaba daman ballaxa rati wuxuu noqonayaa maarata shafka dhulka ku dhuftay oo soco waaye isagii dhammaa daalay oo tacbaan macnaa diintiisa iyo iimaankiisa iyo daciif noqona marka ilaah naga koriyo can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوري أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحودا سباب المسلم قفك مسلم قال لحاي وحايد لقبضي عيب وصلها لي عيب كلا بالورد آمي عيبي سلوى عاي وأسكو ضميد قارنا وأسكو من السباب يسبق وأسكو من فسوق فاسق فسق أصل كحوى قفك أحدك كدح كبحالي لهذا فسقت الفأرج مركي وحفسها يسوي وحقر بتالي marka faasiqnimadu waxay qofka oo sharciga xuduudiisii ka baxo shay maaragtay xaaraana la yimaado wa qitaalu la dagaalankiisana kufrun gaalnimo wey haddaba xalaalaysto waa gaalnimo haddii kalena waa afcaalulkufaar gaalnimona waa geena walciyaadu billah xadiidka boqol iyo labo ciwaan wuxuu uga dhigay xaalu man kafara akhaahu muslim qofka muslimka walaalkiis qofkii kufr siiyey oo waa gaal yaraah can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhu annabiy ana rasuul lah sal alla alay slm qaal wuxuu dha ayumaa rajulin ayumaa rajulin qofkiiyo qaala yidhaahda liakhiihi walaalkiis u yidhaahda yaa kaafiru kaafirow ku yidhaahdo oo kufrisiyo gaalnimo ku xukuba faqad baa'a waxaa la laabtay biha asaga axaduhumaa midkood walaalka waa gaal haddaa ku tidhaahda hadduu isagoo run uu gaal yahay isagaa gaal hadduusan gaal ahayn qofkaasay ku soo noqonaysaa marka marka meel cidlaa ma dhexayso sida lacnada waxaa qof hadduu qof lacnado waa la fiirina qofka hadduu lacnada astaahilo way ku dhacaysaa hadduusa astaahilin cariga intay fiirfiirisay kii soo riday dhac ku leedahay marka dadkaan dadka hadda kufrisiinayo oo culummo iyo caamo iyo dadkii khiyaarta qof walba waa gaal inta la yihahdo iska laynayo marka laba dembiyay qabaan qofkii oo la kufrisiyey dhiiggiisii oo la xalaashay marka khataray ku sugan yihiin awla nabigu sheega wuxuu yidhi man qaala halaka naas wahuwa ahlaku dadka dadku waa halaagsan waa baaba diin mahaasaa murtadiin waa dhiigooda xalaalay sida khawaarij ayagaa ugu halaagsan soma marka waa dareemaysaa marka dhibaatada ele dadka say u tasaahulayaan murtad murtadaa laysku subcinaya wax yar haddii lays khilaafo murtadaa laysku subcina hadhowna dhiiggaa la banaysanaya hadhow alxamdulilah intaasoo gaalaan dilnaa la leeya aakhare xisaaba horeysa ciyaar ciyaar meesha ma tahay nin walba asagoo soo waxu sheegta maan waa sida ilaahay rasuulkiisa waxu sheegana run noqonaysa qiyaamo markii la tago xaalo man kafara akhaahu muslima qofka muslimka walaalkiisa qofkii kufrisiiya can cabdillaahi bni cumar radi allaahu canhu ana rasuula llahi sal allahu alay wasalam qaala wuxuu dhahay ayumaa rajulin qof walboo qaala liakhiihi ku yidhaahda yaa kaafiru kaafiru ku yidhaahda faqad baaa waxaa la noqday baaa bimacnaa rajaca biha kuwa kaafirnimadii axadumaa midkood macnaa kan gaalnimada lagu tuur hadduusan gaal ahayn kan kale gaalnimadu usoo noqonaysaa marka xadiidka boqol iyo saddex annahyu can alishaarati bisilaaxi ilaa muslim annahyu in la iska reebo can ilishaarati in lagu fiiqo bisilaaxi hubka ilaa muslim qof muslim in lagu maaragtay lagu ishaaro ama lagu caaliyo caalina dhahaan soomaalida oo waa dadka maaragtay intou warana intou soo qaato qofka ama tooree ku siinayo ama seef ama qaarkood riishadda qorin uu ku soo aadinaya riishadda u qabana u isleeya xabad kuma jiro ama qaarkood waad aragteen waddamada qaarkooda carabta waxaa weeye baabuurka intuu ku soo ximiyo fariinka h ay ku cabsiinayo hadhow marka qaaray kala duule mididii qaaray ku dhace xabadii qaaray ku fukane maaragtay gaarigii qaaroo dardaraya dadka gawaarida isku caabiyo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal allahu calayh wasalam qaal waxau hi laa yusiiru axadukum qofkiin you ku fiiqin oo ku caalinin calaa akhiihi walaalkiisa bisilaaxi hubka fa inahu laa yadri ma oga lacalla shaydaana shaydaan yansicu inuu ka siibaayo fii yadihi oo ninkii kale uu ku rido uu ku dhinto fayaqacu markaas uu ku dhaco fii xufratin oo min anaara qisadaasoo kale hadda mar dhexe ayaan maaragtay ay dhacday ninaa gabar qabay ma garat dadkaanu hadda dadka la dagaalamo ka mid ahaayo maaragta dadkan marka gabadha xoogaa uun wax jinni jinniga ku dhici jiray marka dadaa u sheego waxaa la yidhi qoriga inta xabadda laga bixiyo oo maaragtay riishadda loo qabtaa lagu cabsiiya dhowr gooruu sameeye xoogaa waa ku roonaa hameenkii dambe iyadoo guriga markuu soo hayaaga wuxuu u yimid gabadhiiyoo jira qorigii oo ilaa xabadaa dhexda uga roortay saana intuu waxay riishadda qabta gabadhi diri meeshii nafta uga dhacay subaxdii alla soo sheegay waa la dooga laakiin waxaa ka xun dad waxay ahaayeen oo sheeganaya diin ninkaas xataa laguma samaynin detention laguma samaynin waa ninkii gacan ku dhugila gabadhia gacanta duugteedii wax ka joogaa dadkiiu ka mid yahay war calaqal ninka xataa gacantiis hadday ku dhimato dadkii gabadhii dhalay iyo ninka gabadha gacantiis ku dhimatay ameydkii wax ka duoga war idinka dad xataa aada maaragtay maamul aada leedihiin ninka xataa intaa la taxqiijinayo ninkan xataa maa meel ku haysaama dadkii ad aad ka qarisaa dadkii u dhex booda maaragtay wax ka soo duugaa meeshii u dhex booda ragiyaa loo tacsina war asaa goormaa loo tacsina horta ninkaa belttation ha lagu sameeyo taxqiiq ha lagu sameeyo oo inuu wixii khada iyo camdi iyo shufu camdiga hala xukumo laakiin dadkii oo gabadhii oo dhalay oo xaaska u ahayd oo dhexdiisa u dhexbooda ninkiiyo maaragtay sii gacanto calaqal waxayd meel in lagu haayo oo xabsi dawlo la geliyo calaqal hadhow markii la taxqiijiyo markaas la soo gaajo laakiin iska cadaalad xumo iyo maamul xumo maarta iska ah hadhow markii qabriga meeshii aan ku waxday waxaan xadiidkaana marka keen waxaan ihi sharciga haddii la khilaafo dhibkaana ka yimaada sooma midda kale waxaana waxa lagu daaweeyaay xabada qof loola soo baxa maarta dhushaa rashada loo qabanaa qofkii oo ku daawooba waa fikri shaydaani oo jahanamu iyo xamaaqowa ma garan qaar badanna way dhacday si laysugu caalay xabada ku fakatay ma garan ilahankama can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal allau alayh wasalam qaal waxau hi laa yushiiru fiiqin oo uusan cabsiinin ousan ku caalinin axadukum calaa akhiih bisilaaxum yowna saa ugu fiiqin oo ku aadin fainahu laa yadri ma oga lacala shaydaana shaydaanka yansacu inuu ka suu fii yadi oo macnaa qofkii uu ku dhufto oo saa ku dhito fa yaqacu uu ku dhaco fii xufratin god oo mina naari ka mid ahaa dhici karta marka haddii hadda yaan hub lagu fiiqi layidhi yaan lagu caalin qofkii walaalkiisa inta kascad ula soo baxa ku laaya aso weliba dhiiggiisa xalaalaysanayo muslim dha murtadan maanta ka tuura dhahay bal ka warrab dembi intay la agtaha ilaahun baa yaqaana subxaana wa tacaala aakhara waraajir diinta nin walbaa soo roob ma u noqonaysa sida ilaahay rasuulkiisa u dhagaana noqon xadiidka boqol iyo afar taxriimu silaaxi taxriimu xamli silaaxi hubka in la qaado cala lmuslim muslimiinta dagaal inaad tiraa muslimiinaa lagu lagu qaado xaaraam dad muslimiin aad tiraa jihaadaa ku iclaamina waa xaaraam jihaad gaalaa lagu iclaamina yaa yidhi dad muslimiinaa lagu jihaada waxaa weeye waa waa jihaad alkhawaarij wax la yaqaano ma aha dad muslimiinoo laa ilaaha ilaa hore aan maaragtay ku jihaadaya oo layntoodan jihaad ka dhiganaya wax islaam yaqaano maaha bal islaamka horjeeda can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu ana rasuul lahi sal alla alay slam qaala wuxuu dhi man xamala qofkii xambaara calaynaa korkan asilaa xubka ninkii qaato oo macnaa nagu laaya annaga muslimiinta falaysa mina naga mid maahan muslim ma ah ma garan ilaa muslimkii waa walaaynaya wuxuu le diinaan u dagaalamaa dadkii diinta walaynaya dadka intaas laa ilaaha ilaa abka a markaad laysa ee dhulkii aad u banaynay mushrikiin iyo gaala u banaynay soo maaha hadaaba gaalnimo u dagaalamaya markaas walciyaadu can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu ana rasuul lahi sal allau alay wasalam qaal wuxuu dhahay man xamala calayna silaax qofka hubka nagu qaado oo dagaal nagu soo qaado oo muslimiinta laynay oo dhahay waa ku jihaadaya falaysa mina naga mid ma ahan xadiidka boqol iyo shan taxriimu lqadiri inay khiyaanada iyo dhagarta inay maaragtay ay xaaraam ay can ibni cumar radi allahu canhu ana rasuul lahi sal allau alayh wasalam qaala waxau dhahay ina alqaadira qofka khaa'inkaa yunsabu waxaa loo taagayaa lahu liwaaun calam calam ayaa loo taagaya yowma alqiyaamati qiyaamada weliba riwaayo kale waxay leedahay cinda usti dabadiisa agtiisa calanka loogu suraya calankiioo tabeelihii ku qoran yahay waxaa ku qoran haadihi qadratu fulaan min fulaan waa kanaa khiyaanadii oo galay wax alla wixii khiyaanadiis likulli khiyaana intaasoo cala intaasoo tabeello oo ceebihiisaa ka agmuga ila adduunka qof walba intuu balaayo kasta sameeyo wejiga soo mayranahu leeyahay maaragtay xaladhallo iska soo dhigaya sooma laakiin wixii khiyaanaad ahaa iyo dhagarta iyo khubfiga ilaaha og wax alla wixii khiyaanaha mid walba iyadoo cinwaan iyo tabeeladataa la ag suraya dhag dhag dhag meel qiyaano boqol qiyaano kun qiyaanadood mid iyadoo calan bay tabeellaa ka agsurantaha mana inkiri karo iskaan ku jiri karo ibnu cumar xadiidkan qisow ku keenay waxaa jirtay mucaawiya marka uu dhintay radi allahu canhu oo yasiid bnu mucaawiya oo khaliifada uu noqday ayaa dad badanaa ku kacay in hadda lagu kacana ma mudnan inkastoo dad badanoo madaxnimada ay ka mudan ay jireen laakiin haddana fawda faa'iido ma lahan marka dadkii waxaa ku kacay ka mid ahaa reer madiino niman dhallinyaraah markaas joogo saxaabyarka ah waxayha yasiid madaxtinimadiisi iyo baycadiisa waa ka baxaynaa waa khalcinayna dowlad cusub aan samaynayna dadkiiy aruuriyeen oy xamaanso geliyeen marka mid la yidhaahdo khasiilulmalaa'ika wiil oo dhalo cabdullaahi ibnu xandala la yidhaahdo aa ka mid ahaa iyo cabdullaahi bnu maniici markaasaa cabdullaahi bnu cumaraa soo ziyaartay cabdullahi bnu saarna fawdada ma jecleen iyo maarata towraad markaasu wuxuu yidhi iitu liabi cabdiraxmaan wisaadatan barkin uu ku fariis ku sitacas u keeno markaasuu dhaniyaho aniga maarata barkin kaama rabo waa u jeeddaa fawdaad waddaa ninkaasna waa la mubaayacootay baycada ha ka bixin oo khiyaanaha samaynayna ummaddaas dhibaata ha u geysan ee jooji fawdada iyo fawradda aada wadid waxaan maqlow dheh nabiga odhanaayo qof walboo khaa'ina calanaa loo taagaa dabadiisa khiyaanadiisa cidoo la muujina hadhow waxaan khiyaan noqon doontaa dhibaa ka bixdaa nin madaxoo lala mubaayacooday fawdo iyo fawra ha u abaabulno ha laga fadli badnaado laakiin sharciga haddii ninkan imaamka hor madax ka dhigo iyadoo nin faadil oo jooga nin laga fadli badanya madax baa noqon karaa dafcan lilfitnati marka joogow dhahay waxaan maarata ka joog ma uusan yeelina fitnadii waa sii socotay yaziid jeysha u soo diray war waxau dhahay tartiib saddex ber u sugow dhahay dagaalkiyaa dhacay ree madiina waxaa waaye intaas oo saxaabo iyo taabiciinaa laga laayay qaar waxay leeyiin gabdhihiiyaa xataa la kufsay dhibaato badanaa ka dhacay soo maha yaziidna waxuu ku lahaa kuwan kalena iyakuna maaragtay waxay ku lahaa ninka fitnada ooga marka cabdullahi bn cumar wuxuu diidaya fitnadaas inay dhacdo marka wuxuu dhaha waxaan waa khiyaano nin imaama baycadiisa in laga baxo fawdo baa khiyaano muddo ugu weyn oo dhan hadhow calan khiyaano yaan dabadaada laga taagina jooji oo dhan can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu ana rasuul lahi sal allau alayh wasalam qaala wuxuu dhahay ina alkaadira qofka qaa'inkaa yunsabu waxaa loo taagayaa lahu liwaaun calam oo tabeello camala yowma alqiyaamati qiyaamo weliba riwaayad kale waxay cinda ustihi dabadiisa agtiisaa looga taagaya intaas oo tabeella fa yuqaalu waxaa le hadihi qadratu fulan fulan hebel hebel khiyaanadiisa kun khiyaano hadday tahay khiyaanadii ma garta qadriguna waa caam khiyaano kasta w oo wax yar iyo wax weyn xikmaduna waxaa weeye ma garata maadaama khiyaanadu wax qarsoon ay tahay oo qofku waxyaalo ku marsoonayo dunuubtana qof walbaa waxaa lagu ciqaabaa dudkiisa qofkii balaayo qariya adduunyada bannaankaa loo soo dhiga balaayadiisa bannaanka marka waxaad qarqari jirtay bannaankaa loo soo dhigay waxale waa kana waxaad qari jirtay markaasa hadhow ninkii dhammaayo waxaa dhalo iska dhigaya boqolaal khiyaano oo calan ah u taaganoo intaasu jaraa-im oo kale oo wada khiyaana ilaanka maga kami xadiidka boqol iyo lix taxriimu qatli nafsi nafsa muslimka in la dilo inay xaaraam ay tahay dhiigga islaamka dadku ay sahlanayaan oo dad badan iska le waa lagu jihaadaya murtadka laaya waxaa weeye khatar badanaa ka dambaysa aad iyo aad can ibni cumar ahaa waa xadiidka boqol iyo lix can ibni cumar radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam nabigu qaal wuxuu dhahay saxaabada isla weylaku waryaarahe halaagi uusan idinku dhicin oo weyxaku waa kelimo qofka aa laxa jeclaysanayso lagu yidhaahdo oo shar ah uga digaysid macnaa haddaa waxaan khilaafsatid halaaga idinku dhacaaye laa tarjicuu ha u noqonina bacdii kufaaran gaalo oo yadribu bacdukum qaarkiin oo garaacayo oo goona riqaaba bacdin luqunta qaar kale macnaa adinkoo hadda muslimiin ah hadhow intaa isku kacdaanoo adduunyo iyo siyaasad isku kiin dirto hadhow sidii gaaladii qoorta ha iska jarinin haddi waxaa weeye muslimna gaalada u baalaysa soo maa marka qofkii islaamka laaya gaalada u ficil ogyahay macnaheedu maaha qofku dagaal keliya oo la muslimiintoo dagaalamo in lagu gaalooba laakiin gaalnimadu waxay ka imaanaya dhiigga lasxalaashada hadousan ta'wiil saxa usan jirin dhiigga qofka muslimta la xalaashan leeyahay waa ku jihaadiya taasaa ugu dara iyo haddana dilkan iyo fitnadaa marka dambe diinyaray u geyna marka hadhow marka qofkii inuu kufri ku dhaco waa khatar ilaa qofka mishiidiya kandil kandil marka dambe waxaa weeye waxa u dhowranayo lama arko jariimada markay ka badato ilaankan oo kale marka dhiigga muslimka wax sahlan ma taxriimu qatli nafsi nafsada in lalaa nafsada muslimka in la dilo inay xaaraam tahay can ibni cumar radi allahu canhu waxaa laga wariyey canhuma isagii aabihiisa can nebiy sal allahu calay wasalam qaala weylakum hooggiine oo wayxakum halaagiin habaar ma ah laakiin waxaa weeye waa beerlaxawsi laakiin waxa aad uga digayso qof aada waxla jeceshaad u digaysaa ama qof aada xanaananayso aada leeda war halaagiyoosa kugu dhicina waxaan ka joog ama waxaan sameey haddaad samayn weyso halaag kugu dhicin ama waxaan ha samayn haddaad samayso halaagaa kugu dhacaayo laa tarjicuu ha u laabanina bacdii kufaaran gaalo oo yadribu ou garaacayo bacdukum qaarkiin raqaab bacdi qaarka kale macnaha isdilku inuu macnaa ficil gaalnimo uu yahay haddii la xalaalaysan lagu gaaloobayo ama hadduu qofku caado ka dhigto mar dambe inuu gaalnimo uu tegayo ilaanka muunkalna taxriimu ulmi dulmku inuu xaaraam yahay dulmku waa gardarro qofka aad ka gardarantahoo aabi aada ku maagtay ood naftiisa iyo xoolihiisa aada dulmisid iyo cirdigiisa aada dhaawacdid aada nafta ka qaadid xoolo aada ka dhacdid aada aflagaadaysid ani dulmi oo macnaa gardarro iyo aabiyeysi oo qofka aabiyeysto xadiidka boqol iyo toddoba wuxuu ciwaan uga dhigay taxriimu ulmi dulmku inuu xaaraam yahay can cabdillaahi bni cumar radi allah canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam aldulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu waa mugdi yowma alqiyaama mugdi uu kugu noqona dulmiga aad dadka ku samaysay qiyaamo mugdi ee mugdigan waxaa u daran siraadka marka la marayo nuuraa lagu moodaa soo maa haddii marka mugdi ay noqoto jahanamaad ku dhacaysaa marka ilaa siraadka nin walba nuurow ku mara mugdi haddii ay tahay siraadkii waa ag maraysaa jahanamo habag ku dhahaya marka qofka walciyaadu billah riwaayad kale waxay leedahay ittaquu dulma fa ina dulma dulumaat yowma alqiyaama wattaqu shuxa bakhiilnimada iyo hunguruweynanka oo qof walbaba intaad naftiisa iyo xoolihiisa aad dam aad ka sii seenaysa ka dhowrsada fa ina shuxa ahlaka man kaana qabla bakhiilnimada iyo hunguruweynankaas waxay baalaayeen dadkii idinka horreeyey xamalahum ansafakuu dimaaan dhiiga iska dawastaxaluu maxaarimu marka shuxigu waxawaay waa qofka qof wax ogolyaha aan la arkay nafsad kale inay neefsato ma rabo wax alla wixii xoola maaragtay sharaf madaxnimo dha wax walba wuxuu kale ana ugu fiican yahay qofkii dhaqaaqayaba ku dhow ku jaraa taas oo kale wey can cabdillaahi bni cumar radi allaahu canhuma can nabiy sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay adulmu dulmigu gardarradu dulumaatun waxaweye waa mugdiyaal yowma alqiyaamati qiyaama siraadkaa mugdi lagaaga dhigaa siraadka mugdi haddii looga dhigo qofkiina naaru ku dhaca walciyaadu billah imu man dalama shay-an min alardi xadiidka boqol iyo sideed wuxuu xiwaan uga dhigay dembiga qofkii dhulka qayb ka mida dhaca dadka dhulka dhaca ama beer ha ahaado ama guryo ha ahaado ama dhulal dhanoo layska dhaca ha ahaado dadaa intay dad ku duulaana meesha ay deganeen guryahooda ay dhacayaan ama dowlada ha ahaado nacam dhulka qofkii dhaca can saciid bni zaydin waxaa laga wariyey qaala wuxuu dhahay samictu rasuul allahi sala alla alay slm yaquul isagoo dhahaya man akhada qofkii qaata shibran taako oo min alardi ka mida dulman gardarro fa innahu yudawiquhu qoortaa loo gelin yowma alqiyaama min sabci ardiina toddoba ardi macnaa kaba soo qaad hal taako markaa dacdi halkaas taako waa la jeexayaa ilaa dhulka meesha ugu dambay sabca ardiin qoortaa lagu gelinayaa haddee sabca ardiin intay jirta haddaad hadda binti barbinti dhacdo magaalo haddaad dhacdo waddan dhan haddii aada dhacdo dhulkaasoo hagoynaa qoortaa lagu gelinaya culayskeedaa beri qiyaamo ku saara sooma markaad waa cadaab wey intaasoo culays berri markii lagu saaro caaisha radi allahu canhu markay aragto dad dhul isku haysa waxay dhihi dhulka ka carara dhulka shanigiis waa culus yahay dhul ha isku dulminina xadiidkaana soo daliyi jirta hadda waa ognaa dhulka boosaska sida tiirarka laysu waxayna sida laysu mootinayo ma garan gaalada waddamo dhan raba ka ciyaan ummadooda ka kacinaya adduunyada dhibaatada maa dulumkaas ilaahay ma ogol bismi illaahi araxmaan raxiim imu man dalama shay-an min alardi qofkii dulmiya wax dhulka ka mida xadiidka boqol iyo sideed can saciid bni zaydin radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay samictu rasuul lah sal allau alay wasalam yaquul isagoo odhanaya man akhada qofkii qaata shibaran taako oo min alardi ka mida dulman idgardarro u qaata isagoo lahayn oo dhaca fa inahu alla yudawiquhu wow maaragtay qoorta u suraya yowma alqiyaamati min sabci ardiina taakadaas ilaa la sii qodo culayska dhulka ay ku fadhiso ilaa toddobada ardo dhulkaas ku aadan ilaa ardada ugu hooseysa inta xajmiga too noqona culayskiisu kam kiilo noqona qoortaa loo suriyo haddou haddee dareedisho bartireedisho binti barbinti haddii uu yahay iyo hadduu looto yahay magaalo haddii uu yahay waddan dhan haddii uu yahay ilaa toddoba arlaa qoorta loo suraya marka muxuu cadaab marka mudanaya ilaah kumahankal markaa la iska jiro xadiidka boqol iyo sagaal wuxuu ciwaan uga dhigay lacnu saariqi ninka saariqa tuugga in la cayino idaa lam yucayan haddaan hebel la dhixin laakiin saariqoo dhan dusha in laga cayini karo macnaha waxaa waye dadka ahludunuubta marka la cinaayo qof saariqaho mucayana maalan dhudun baa waxaray qansax la dhaho lacan allahu lqansax ma dhehaysid laakiin lacan allahu saariqa tuugo dhan waa dhehi karta laakiin qofka mucayankaa inuu hadda ka toobad keenaa dhici karta inuu xasanaadka ilah ku difaac marka qofka oo mucayanka macnaa oo qof gooni ahaanoo magaciisa gooni uma lacnadaysa lacanu saariqi qofka saariqa in la lacnado idaa lam yucayan haddii aan maaragtay la tacyiininoo la dhihin hebel aan la dhihin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal alla alay waslm qaal wuxuu dhay lacana allaahu allaha lacnado naxariiska wey asaariqa kantuuga yasraqu lbaydata ukunuu xadaya fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la goynaa wayasriqu alxabla xariguu xadaya fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la goynaa yacni tug waa malxuun sababtoo ah sharaftiisuu ku cayaaray sharaftiisuu ku ciyaaray marka sharaftii wuxuu ugu ciyaaray tuugada wax yar yaroo ka bilaabaya xarig xun iyo nacnac iyo hadhow marka kaabalaadarow noqona tuug weynus noqona markuu hadde wax oo rubaca diinaar markuu xado saddex dirham iyo wixii la eg markaasaa goynta lagu bilaaba ee hadda hal ukun iyo xarig yar ma lagu ma lagu goynayo laakiin waxaa weeye maxay dhaheen taataabashaa tuuga lagu barta aadaan soomaalida marka wax yar soo u qaadqaadaayo muxuu baranayaa waxa weyn inuu qaato marka tuuggu halaha lacnado wax yaroo ka bilaabaya waa sii wadaya ilaa heer uu gacantiisa laga gooyo oo ka gaaro ee xadiidku ma aha macnihiisu ma aha ukun qofkii xadaa gacanta laga gooynaa ama xari qofkii xada sariqadu nisaabay leedahay nisaabku macnaha waxaa weeye waa rubca diinaar ee wixii lamida diinaar rubca diinaarka waa saddex dirham saddex dirham wixii ka mida ayaa maanta ma arkaysaa ayaa lagu goynaya haddii ay xirsi midla oo ka had meesha lacagta lagu ilaaliyo markhaatina lagu helo xaakimkana la soo gaarsiiyo xaakimka intaan lasoo gaarsi ka hor haddii layska cafiyo waa layska dhaafaya can abi hurayrata waxaa laga wariya radi allahu canhu can nabiy sal allahu calayh wasalam lacana allahu saariqa midka tuuga ilaahay naxariisa ka fogeeyo oo isharaftiisa isliiday oo tuugaduu bilaabaya yasriqu xaday albaydata ukunuu xadaya fatuqdac yado macnaa ukuntiisa uu xadaayo hadba wax weyn uu xadaayo marka dambe saddex diinaaroo kale oo nisaab un ayuu xadaya xirsu mitlka xadaya fatuqtac yadu wayasriqu alxabla xariguu xadaya wax ka sii weynoo xadaya ilaa wax qiimaheedu oo saddex diinaar oo ka xado fatuqtac yadu gacantiisa la goyna marka tuuganimadu macnaha sharafaa idraaru tarki اlamri biاlmacruufi macruufka in laga tago dhibaatada ay leedahay wannahyu cani lmunkari munkarka in la reebo in laga tago dhibkay leedahay waa xadiidka boqol iyo toban wuxuu cugaan uga dhigtay sheekh kitaabka alifay idraaru tarki اlamri adraaru dheh adraaru tarki اlamri dhibaatooyinka ay leedahay in laga tago alamru bilmacruuf macruufka in la faro wannahyu cani lmunkari munkarka in la reebo haddii laga tago dhibka ka imaan kara can ibni cumar radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina allaha idaa anzala allahu biqowmin hadduu ku soo dejiyo cadaaban cadaab asaaba alcadaabu cadaabkaas wuxuu asiibaya man kaana fiihim dadkii dhex jooga uma bucitsuu waa la soo bixiyaa calaa acmaali nin walba camalkeeda macnaha waxaa weeye dadka meel isla joogaan meel hadday isla joogaan dadaa xumi samaynaya dunuub ama wanaaggii ka tegaya dadkii kale waxaa la rabaa munkarkaa in la reebo la samaynaayo zino tuugo khiyaano balaayo macruufkaa laga tegaayana maaragtay in la faro ayaa loo baahanya soo maa haddii la samayn waayo oo macruufka la furayo xuquubo caamaha ku dhacaysa markaas hadhowna qof walba camalkiisaa lagu soo bixina halaag waa la halaagsamaa laakiin ninkii macaasi samaynaayana waxaa weeye cadaabkiisao kusii waaraya kii kalena niyadiisii wanaagsaneed iyo camalkiisaa lagu soo bixina macnaha waxaa waay dhibaatada iyo fasaadka haddou bato adduunka waa lasla halaagsama oo cuquubo samaaday dhacdo abaaraa lagu halaagsamay colaadaa lagu halaagsamay bisababi macaasi bacdi nnaas dadkii kalena ay fari waayeen sababtoo reer yahuudda markii maaragtay laga reebay sabtiga inay ugaarsadaan qolo waa ugaarsatay qolona waa ka reebtay macruufkii munkarkii waa ka reebtay qolona waxay dheh naga dhaafa ilaahay waxau sheegay subxaana wa tacaala qoladii munkarka reebtay in la nabadgeliyo qoladii kale in la halaag kuwii saddexee loo hel فلما عتوا عنا عما نهوا عنه قلنا كونوا من الخاسرين آه كوا سؤال هلا وأنا عتوا والله هو نزل كوي كلام حالين واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم السبت يشرح ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نقلهم بكر وإذ قالت أمة تحدون قوما لمهلكهم قالوا معذرة إلى ربك ولعبتكم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس qoladii macruufka fartay oo munkarkeeto waa la koriyey kuwii xumaysan waa la halaag kuwii kale lama sheegin kuwa halaagsamay ku dareen mise waa la koriyey ma gara marka taas waxay ku tusinaysaa qofka xataa munkarka aamus ma fiicno abu bakrna wuxuu dhahay adinka waxaad akrinaysaa dhaho qowlu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum nafsadiina laazima qofkii maaragtay dhuma idinma dhiibhayo waxaana waa si xunaan u fahmaysaa nabigana waxaan ka maqlou dhahay hadday dad ay macruufka ay samayn waayaanoo qolomuhurka uu samayso inuu ciqaabka uu camimaa macnaha waxaa weeye markayse waxa idinka dhiban waa markaa macruufka aa fartaan munkarka aad reegtaan nabiguna waa kuu ku miisaalay dadka macruufka fara iyo dadka dembiga ku jira dad doon wada fuulay ee dabaq hoose iyo dabaq qora leh qoladii dabaqa hooseled waxay yidhahdeen doontii way ku dhex socotaa markay biyo u baahdaan koray ka shubanayaan moog waxay alwaax hoose aan ka fujino biyaha noo sooga halkan aan ka cabo kuwii hore hadday ogaadeen hadday ka joojiyaan way wada nabadgelayaan laakiin hadday u daayaan doontaa lagu wada lagu wada maasho marka ilaahay kuwii maxruuf faran can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay waslm waxau dhahay idaa anzala allahu biqowmin cadaaban hadduu ku dejiyo oo dad macsiyadeed loogu dejiyo kuwii kalena aysan macsiyada reebin asaaba alcadaabu biman kaana fiihi dadkii ku dhex jiro saalix iyo aalixba macnaa qof xun iyo qof xunba uma bucuu calaa acmaal qof walba camalkiisii aa lagu soo bixinaya qiyaamo kii camal wanaagsan lahaana khayrkaa loo soo bixinaya kii camal xun lahaana sharka xadiidkan qolooyinka dadka iska laaya oo dadka gaalaysiiya si xunay u daliishadaan dad intay laayaan dad waxaa abriyaa ah ku jira may anaga qof ku jiraan oo dadkaana ee suma yubcathuuna calaa niyaati oo dadkan maxaa u qaaba adig ilaah maa taa adig inaad dadka wada ciqaabto adigaa kuu banay ilaah maa taa adig tan ilaaha iskale dadka haddou rabo macsiyo qaar suma adduunyada ku ciqaabi kara oo ku baabi'i kara ee adig inaad tira dadka dhan wada baabi'ina suma yubcathuuna calaa niyaatin adig ilaah maa taa marka waa fiqhi aad iyo aad u xumo adigaa kuu dirsa dadkan baabi'iya ku ilaah isaga mulkigiisa waaye yafcalu maa yuriid soo maha waana cadaalo hadda balaayadu hadday badato waxay dhahan soomaalidu dabkii munaafiqsada yaa ku gubta muslimaa ku gubta ilaa adduunka waa laisku wada nool yahay dhibaatadii dhexe laakiin adigaa kuu dirsan yubcatuuna calaa niyaatin intadalaahan oo maras iyo masaakin iyo ummad baa isku baabi'iyo ayuu hadhow wuxuu kule isku qarxiyeen yubcatuuna calaa niyaatin hay iyaga niyadooda lagu soo baxay adiga laakiin berri xaa lagu soo baxeen niyadaada maxay ma dad waalan waayo oon diin iyo midna fahmi lahan ilaahkuma xadiidka boqol iyo kow iyo toban altaxdiiru min fitnati الnisaa haweenka fitnadooda in la isaga digo macnaa fitnada waa lagu fitnoobaa diinta yaa khatar ku gelayso can usaamata bni zaydin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal اllau alيh waslm waxau dhahay maa taraktu kama tegin bacdii gadaasheeda fitnatan fitno alara ka dhib badan cala rijaal rag uga dhib badan min anisaa ee haweenka fitnada haweenka waa anwaac waa badan yihiin waxay kuu fitnay karaan haddee oo qofka ku fitnoobi karaa inuu zino iyo xumi ou ka dalbo waxay kugu fitnay karaan dad inaad disho ama dad intay kugu diraan maaragtay ma qof masabitaan waa ifaduul iidaan iyagoo been sheegaya qofkii seefqaca kaga siino waxay kugu fitnay karaan haddii aada qabtay inay raximkaaga iyo dadkaa qaraabada ay kugu diraan oo colaad isdhex dhigaan waxay kugu fitnay karaan inay maaragtay adduunye jacayl iyo inaad ribo iyo balaayo iyo maaragtay xaaraan aada cunto kugu fitnay karaan marka fitankooda waa anwaac badan yahay silaturaxim xaaraan xun dad inaad disho inaa iyagii xumo iyo maaragtay ku fitnood taa qabtaa ku fitnayn karta tan kun dhalataa ku fitnayn karta mid xaaraanahoo ajnabiyaha ku fitnayn kara kuwa adiga kula dhashaa ku fitnayn kara oo wax ilaahay xarima intay suka ooyaano qof islaama sabitaan hadhow seefta uu la geli kara rixim goys ma garata soomaan hooyadaa ku fitnayn karta oo bahda kaloo aabbaha dhala gooya ku dhihi karta adeeradaa gooya ku dhihi karta walaashaa ku fitnayn karta naagtaadaa ku fitnayn karta gabadhaadaa ku fitnayn karta tu ajaanibood xumi aad ka doonaysaa ku fidnayn kara marka fitnadooda waa anwaac wa ilaah hanaga kori intaba marka in layska digtoonaado ee keliya maaha zino keliya maaha dhinacyaal badanay fitnadood kaa soo geli karaan xoolo xaaraana inaad qaatay kugu fidnayn karaan dad inaad la colooday kugu fidnayn karaan can usaamata bni zaydin radi allahu canhu can nabiyi sal allau alay wasalam qaal wuxuu dhahay maa taraktu kama tegin bacdii fitnatan fitno oo adara ka dhibdan cala rijaali min annisaa sababtoo ah haweenka waxay yaqaaneen suuro iyo qaab ay rag uga soo daclayeen sida nabigu uu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli lxaasin minkum wax idinka caqli gaaban oo idinka diin yar ee ninka raggaa weliba xaasimka ee go-aanka aan la loodi karin oo boqorka isa loodi karin ee dhaqsay uga seed calaynayo hadhow wax xamaaqa oon loo baahnayn buu ku dheci karaa inuu hadal xun yidhaahdo inuu dad laayo inuu dad uu gooyo waalidkiisa inuu caasi ku noqo waxyaalo badan ay madax u geli karaan marka ilaahay noo hagaajiyo isla maarata lagamana maarmi karo waxnooy waa ilaah naguma fitnayo can usaamata bni zaydin radi allahu canhu qaal qaal rasuul lah sal allau alah wasalam waxau dhahay can nebi sal alla ala slm wuxuu ka wariyey qaal wuxuu dhahay maa taragtu kama tegin bacdii fitnatan adarra ka dhib badan calaa rijaal ragga mina nisaawa wallahu aclam halkaa nuujiy